meeshaan maanta waxaan rabnaa inaan insha allah waan ka dirno baaq nabadeed annagoo ka socona majlis alaimat wa ducaad baaqa inaan u dirno dadkan walaalaheena gediga kala degan ee islaynayo ee muslimiinta ahee jiiraanka eh waxaa weeye dagaaladan iyo islaysmadan dhibaatadan waa mid adduunna khasaare ah aakharana khasaare ah adduunkana waa dhibaato dad baa kaa dhiman xoolaha kaa dhumi aakharana waa cadaab ilaahi baa lagu galaa subxaana wa tacala ruuxu islaam oo la dilo waxaan dagaalkan iyo dhibaatadan iyo islaysmadana waa lidinkaga horreeyey kuwii idinkaga horreeyey ma waxba ka soo waayeen kuwii waa ku rafaadeen soomaaliya baa ka mid miihaal haddaan soo qaadano soddon iyo waxay maraysaa rubculqarni bay soo dhaaftay nusqarni bay kusii socotaa dagaalkeeda iyo dhibaatada iyo rabshadeeda cid cid ka adkaana ma jiro cid meesheeda la dhaafin ama laga rari karana ma jiro marka waxaa weye waa xiise taagan iyo nasiib darro taagan oo wakhtiga ayada ah dadka shacabka waxaan leenahay ee walaalaheena jiiraanka nale ah ee wax walba naga dhexeeyaan hawshaas ayada inaad dib fiirisaan aada fahantaan wixii maslaxadiina ah adduun iyo aakharaba ood iska daysaan ood ka joogtaan dhibaatadan intan leeg waxaa shaki ka jirin wixii dhiman waa ku dhiman wixii ku dambaabayna waa ku dambaabi wixii naar ku gelina waa ku geli laakiin way dhammaan doontaa waqti laakiin adiga ruux islaam dishay dhig muslim gashay adduunkaadii hallaabay aakhiradaadii hallawday waxba kuuma tarayso nabadda markaa nabad waxay wax kuu taray intaad caafimaad qabto rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi ruuxa muslimka intuusan ruuxu dilin wuxuu ku sugan yahay fii fusxa waa ruux xor ah meeshuu doono mari karo meeshuu doono ka shaqaysan karo suu doono u hadli karo laakiin markuu ruuxu dilo ruuxa wuxuu geli cidhiiri dhibaato ku imaan dayaankiisibuu ka carari adduunka oo dhan baa cariiri dhibaato ku noqon waxaa lahaa marka ikhwaani intay meeshaa gaarin waxaanan maslaxadiina ka talinaynin shaksi maslaxadiisa yaana qaran dhan iyo ummad dhan oo muslimiina yayna iskugu baabi'in dantiinna garta maslaxadiinna garta jiraankiinna garta hawsha marka ha noqoto hawl la xakameeyo meel walba oo la joogo dad muslimiin baa jooga culumaa joogta dad waxaa jooga caqli qabo khiyaar baa joogta wix alla wixii wax ka saayo oo caqli qabo iyo culummada meeshana ha tashadaan hawshaana ha la joojisa ugu dhaqsaha badan iclaanka aan dirayna waxaa weye in la joojiyo culummadan waxay ka turjumaysaa dhibaatada ka dhexaso gedigaas ee arrintaa dhexaso arrin qaab daran oo muxuu ahaa dil fara badan iyo dhibaato badan keentay wey dad muslim baan nahay jiiraan baan nahay walaal baan nahay waxaan baan qaadirayno wuxuu yahay dhibkaa in la joojiyo dil wuxuu keeno ma lahaa dhibaato badan buu keenaa in muxuu ahaa waxaa la wado la daayo baaqaan wadno waa kaa dagaal faa'iido ma keenaay dagaal burbur iyo kala dheeraasha iyo muxuu ahaa ilmo badan oo ku agoontoobayin iyo wax badan buu keeni faa'iido ma keeno dagaal dadkii idinka soo horreeyana wuu ka shallaaye waxaan leenahay walaalaha meeshaa ku dagaalayaan walaalayaalow arrintaa ka noqda arrintaa ka joojiya dhibkaa meeshaa laguma kala adkaado qatli iyo dhibaato dhacda wax ma keento faa'iido ma keenayso bal ee shallaayta iyo lidaamee keenaysaa waxaan rabnaa ama annaga aan leenahay walaalihiinaan nahay jiiraan baa idinla nahay dhibkaa waan ka xunnahay raalli kama nihin inuu socdona ma rabno culummada meesha joogta ama muxuu ahaa tolkaa rixim u ama ka dhalate waxaan rabnaa inay kacaan dadka caqliga u saaxiibkay wax fahansan ama mutacalimiinta diinta iyo qayb kastaaba inay kacaan oo dhibaatada gacmaha la qabto dadka walaalaha ee arrintaa inay weynaystaan oo waxaan codsanaynaa dhibkaa meeshaa ka dhexay in la joojiyaan codsanaynaa walaalaha aan deriska nahay ee reetana river labada quus ee islaanaysa ayaan baaq nabadeed u dirihaynaa dhimasho iyo col col wuxuu gooyo maahan wax uu faa'iideeyaa ma laho waxaan baaq u diraynaa in fidmada iyo colka la joojiyo fidmada iyo colka waxay leedahay abaaro fara badan nabaadguur iyo qaax iyo dhib fara badan bay leedahay marka waxaas ayada inaad ka fiirsataan yaa loo baahanya